بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada muslimiinta uu kusoo dhowaada barnaamijkeennii aynu ku baranaynay koorsadii tafsiirka qur-aanka kariimka insha allahu tacaala maanta waxaynu soo qaadan doonaa oo aynu fasiri doonaa wixii ilaahay inooga ogolaado suuratu alkawthar suuratu alkawthar suuraddan walaalayaal waa suuradda boqol iyo sideedaad ee qur-aanka kariimka waa suurad ka kooban saddex aayadood oo keliya sidoo kale waxay ka koobantay koob iyo toban kelmadood iyo labiyo afartan xaraf waa suuro la laysku hayo magaalada maka ayay kusoo degtay mise madiina laakiin sidaynu xoojinayno waa magaalada maka almukarama inay kusoo degtay suuraddaasi markaa suurat lkawthar suuraddan waxaa la tilmaamaa inay lahayd dhacdo ama sabab annusuul yacni sabab bay kusoo degtay oo ibnu isxaaq wuxuu siiradiisa uu kusoo saaray in nebigu calayhi salaatu wassalaam markii uu ka geeriyooday wiilkiisii cabdullaahi in oday la dhihi jiray caas ibnu waayil caas ibnu waayil oday la dhihi jiray oo ka mid ah odayadii ugu waaweynaa reer quraysheed in uu dhahay moxamed wuu goblomay mar haddii wiilashiisii ay dhinteen isagu markuu uu halaagsamo ama uu geeriyoodana cid dambe xusi mayso xasuusana mayso ee faraha ka qaada ayuu dhihi jiray odayga la dhado caas ibnu waayil caas ibnu waayil waa oday weyn oo ka mid a odayadii reer quraysheed wuxuuna aabba u ahaa oo uu dhalay saxaabigii camru bn alcaas radi allahu canhu waxaa kaloo riwaayanka qaar ay tilmaamayaan inuu ahaa habaarqabihii la dhihi jiray cuqba ibnu maciid ninka erayada ku hadlay sidoo kale waxaa ka qayb qaatay arrinta abulahab oo nebiga jiiraan la ahaa oo markii wiilkiisii yaraa uu geeriyooday ee uu saqiiray cabdullaahi ayuu u yimi golaha reer quraysheed isagoo u bushaaraynaya wuxuu yidhi maxamed wuxuu noqday abtar yacni abtar waxaa looga jeedaa wuu goblomay oo dib looma xasuusan doono mar haddii wiilashii ay ka dhinteen kadibna suuraddan ayuu alla soo dejiyey subxaanah wa tacaala oo uu tilmaamayo cidda goblanka ahi inay yihiin cidda u cadhaysan ilaahay rasuulkiisa iyo diinta ilaahay nebigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka dhigay xuskiisa iyo xasuustiisaba mid baaqiya ilaa iyo qiyaamaha suuraddan fadli weyn ayaa ku soo arooray fadligeeda waxaa ka mid inay suuraddani ay ka waramayso webi jannada ku yaala oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la siiyey webiga waxaa la dhahdaa magaciisa alkawthar ayaa la dhahdaa waxaa imaamu axmed uu soo saaray iyo qeyrkii imaamu muslim iyo iyo rag kaleba ay soo saareen xadiidkii uu warinayay anas ibnu malik radi allahu canhu wuxuu leeyahay anas maalin nebiga calayhi salaatu wasalaam oona dhexda iyada jooga yacni masaajidka jooga ayaa waa seexday ama hurdo yar oo fudud ayaa qabatay kadibna wuu soo saro kaacay isagoo qoslaaya markaasaan idhi rasuul allahu maxaa kaa qosliyey dabadeedna wuxuu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay igu soo dejiyey wax yar ka hor suurat lkawthar buu akhriyay markaa bismi illaahi araxmaan araxiim ina acطaynaaka alkawthar fasali lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa labtar suuraddaasuu akhriyay nebigu markaasuu wuxuu dhahay nebigu ma garanaysaan maa huwa alkawthar kawtharkani wuxuu yahay ma taqaanaan waxay dhaheen allah wa rasuuluhu aclam ilaahayo rasuulkiisaa garanaya ayay dhaheen saxaabadii rasuulkii ilaahay baa wuxuu dhahay ilaahay ama rabbigay baa wuxuu iigu ballan qaaday inuu isiinayo webi magaciisa la dhahdo alkawthar oo ku yaala jannada oo ummadda nebi maxamed ay ku aroorayso maalinta qiyaame oo ay ka cabbayso markaa weelashiisu waxay ka badan yihiin weelasha biyaha lagu cabbayo waxay ka tiro badan yihiin xidigaha cirka ayay ka tiro badan yihiin markaa weelal aada u badan ayaa meesha yaal riwaayinka kale ay tilmaamayaan maalintii nebiga calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey in malaku jibriil uu tusay webigii markaa xawdkii iyo dartii ay ummadda nebi maxamed ay ka cabaysay waana webiga nebigu uu leeyahay ee jannada ku yaala calayhi salaatu wasalaam waa webi khayr badani oo ay ku dhex jirto sidoo kalena biyihiisu ay saafi yihiin oo biyo macaan ah ciiddiisu ay tahay miski yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya riwaayinka qaar ciiddiisa ayaan taabtay ayuu dhahay dabadeedna faka waxaabad moodaa miski buu leeyahay subxaa allah miskiguna waa cadarada iyo barfiinka uduga ugu udgoon weeye sidoo kale quruurxiis iyo dhagxaantiisuna waxa weeye waa lulu waa macdanta lulu aawey ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu aniga iyo dhammaanteenba inaga yeelo kuwa ka cabaya xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo webiga rasuulka la siiyey calayhi salaatu wasalaam walaalayaal haddii aynu isku dayno inaan fasirno suuradan waxay ku bilaabmaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim dabcan suuradan waxaa la dhahayaa culammada qaar waxay leeyihiin bisinka laftigeedu waa aayad ka mida qur-aanka aayad ka mida suuradan ayay leeyihiin oo xadiidka dee markaa saxiixa ah ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhriyay bisinkii ayuu raaciyay suuradda sida aawadeed waxay leeyihin bisinka laftigiisu waaba aayad ka mida suurat lkowthar bismi illaahi araxmaan araxiim ku bilaaban magaca ilaahay allahaasoo naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarkaaba innaa acطaynaaka alkowthar ayuu waa la yidhi innaa annaga marka annaga acطaynaaka ku siinay alkowthar webiga kowthar la dhahdo annagaa ku siinay ayuu rabbi dhahay subxaana wa tacaala kowthar culummadu waxay dhaheen waa webigaas magaciisa ayaa la dhahaa culummo kale waxay dhaheen kowthar macnaheedu waa kathiira alkhayr waxaa looga jeedaa rasuul allah waxaanu ku siinay khayr aada u badan oo waxaanu ku siinay ummadaasoo dhan ee nebi maxamed oo dhan ayaa lagu siiyey culammada qaar baasaa ku fasiray ibnu kathiir raximahullah wuu jamciyey labada qowlba wuxuu dhahay isma diidayaan webiga kowtharna waa tahay sidoo kalena nebiga wax khayr badanna waa la siiyey markaa labada macnay isma diidayaan waxaana sax ah ta hore ee ah in nebiga la siiyey xawdkaas iyo dartaa biyaha ee ummadda nebi maxamed ay ka cabayso ee alkowthar loo yaqaano waana dar ummaddu markay ka cabayso wuxuu leeyay nebigan calayhi salaatu wasalaam qaar ka mida ummadayda ama adoom addoommadii markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddii loo soo diray addoommadii ilaahay qaar ka mida baa la celinaya waa darkii biyaha ay islahaayeen ka cabaabaal ayaa laga celinayaa dabadeedna nebigaa dhahay calayhi salaatu wasalaam ilaahayo kuwani waa ummadaydii ummadaydii weeyaane ha celinin ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala maxamedow waruma haysid wixii ay gadaashaa la yimaadeen oo bidco ah yacni wixii ay la yimaadeen bidco ah ee aan diinta sal ku lahayn walciyaadu billaah ee ay diinta kusoo dareen marka bidcooyinku halista ay leedahay waxaa ka mid ah in xitaa xawdkii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga celinayo ruuxii bidcada la yimaada walciyaadu billah ilahay baan ka magan gala ilaahay wuxuu dhahay markaa innaa annaga acdaynaaka ku siinay maxamedow alkowthara webigii kowthar ahaa baanu ku siinay jannada ku yaalee laga cabaayey fasalli ee u tuko lirabbika rabbigaa u tuko u gaariyeel salaada wanxar ilaahayna wax u gowraco waxaad u gowracaysaa xoolihii noola waa geel iyo lo-dii iyo adhigii weeyaan oo loo gowracayo ilaahay subxaana wa tacaala dartii maalinta ciidda ciidul adxada iyo saddexda maalmood ee ka dambaysa ilaahay dartii baa loo gowracaya sidoo kale xoolaha kale bani muslimiintu ay cunayaan ilaahay dartii baa loo gowracayaayo bisinka ilaahay baa lagu gowracayaa bismillaahi ayaa lagu gowracayaa nacam sidoo kale aayadda saddexaad alla wuxuu dhahay inna inna waa xarfu tawkiidin wa nasbin baa la dhahaayo waa xaraf wax akida ama wax adkaynaya wey oo macnaheedu ay noqonaysa dhab ahaantii ama run ahaantii shaani'aka kii kuu cadhaysnaa rasuulka ilaahayow kii kuu cadhaysnaa u cadhaysnaa diinta ilaahay u cadhaysnaa huwa isagu al abtaru waa ka goblomay kaas ayaa goblomay nebiga waxay ku dhaheen wuu goblomay oo dib looma xasuusan doono dabadeedna ilaahay wuxuu dhahay kaa kuu cadhaysan ayaa goblomay oo aan dib loo xasuusanin doonin oo aan taariikhda dib lagu arki doonin dabcanna way dhacday taasiyo habaarqabyadii midkaa nebiga caayayey ee ku jeesjeesayey dee lama yaqaano caas ibnu waa'il yaa yaqaano yaa xasuusta cuqba ibnu maciid yaa xasuusta habaarqabi abulahab yaa xasuusta oo yaqaana muxamedun rasuulullaahina sala allahu calayh wasalam ilaa qiyaamaha ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa uu sare u qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa awadeed buu ilaahay wuxuu lahaa subxaana wa tacaala warafacnaa laka dikrak xuskaaga ayaanu rasuulka ilaahay oo sare u qaadnay buu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala oo ilaahay waxa weeye baaqi buu ka dhigay xuskii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ina acطaynaaka alkowthar annagaa ku siinay webiga kowtharka ah fasalli u tuka rasuul allow lirabbika rabbiga u tuka wanxar waxna u gowraco ilaahay dartii wax ugu gowrac inna shaani'aka kii ku cadhaysnaa rasuulka ilaahayow huwa isagu al abtar waa ka goblamayaan la xusaynin sidaas ayuu alla dhahay subxaanahu wa tacaala intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa darsigeennii hada wallahu aclam wbillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh